mataahaadkaa dadkii ka shaqeeyee garabooday maanta waxay taagan yihiin caalamkoo dhan oo daawanaya inay ilaahay magacyadiisa ku dhaartaan inay daacad u yihiin nidaamka iyo dastuurkii ay gaaladu dejisay ee dowladda kumeelkaadhku sheegee ay dejisatay inay daacad u yihiin bay ku dhaaranayaan amaama almala' yaa kariim war dadka wadaaddaa ku jira oo niman garlaa ku jira oo qaar diin sheeganayaa ku jira oo qaar baa meelaha ka taageersan war dastuur ilxaadiya oo ilaahay diintiisa ka hor jeeda markaad ku dhaaranayso waxaan u ahay daacad baan u ahay iimaankaagii aaway islaamnimadaadii aaway diintii aaway aakhiradii aaway ariib waxyaalaha ka hor muuqda alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أحبتي في الله الله تبارك وتعالى قرآنك وحو إنو قسي تسال يالفر بضن وحالت كستون مرينو إنو نقون كرت إفتينكي أن كمري لهين wax kastoo jirana aan kaga gudbi lahayn allahna tabaaraka wa tacaala tusaalayaasha uu qur-aanka inugu siiyey waxaa ka mida qaaraan kusoo sheegnay khudbadii hore iyo qaaraan dib ka sheegi doonno waxaase ka mida laba qiso oo khudbadeennan insha allahu tacaala aan ku gaabsan doonno ta hore waa qisada nimankii saxaarada ahaayee fircoon la shaqayn jiray nebiyullaahi muuse calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam markay kulmeen oo xaqii u caddaaday way sujuudeenoo xaqii bay qaateen fircoonna ilaahnimaduu sheeganayay way ku kufriyeen markiina wayna inkireen isla markiiba fircoon markuu arkay taladii inay dhinac u badatay culimmadiisiina ay alla rumeeyeen isagiina ay ka tageen sida madaxda ahlulbaatilkuba ay yihiin wuxuu bilaabay inuu hanjabo oo ku yidhaahdo ma waxaad rumayseen muusa wuxuu watay aada u rumayseen soo maa anigoon idiin idmin caadadiis caadadooda ma ahaan jirin wuxuusan idmin inay ku tillaabsadaan saas daraaddeed buu la yala yaabay war seed u rumayseen idinkoon idan i weydiinin ka-anna waxaad mooddaa inuu dhahayo xaqu hadduu idiin caddaaday xataa waxay ahayd intaad igu soo noqotaan inaad dhahdaan maxaan yeelnaa xaqii dhankanuu u batay ood inaad idan i weydiisataan markaasuu bilaabay inuu u hanjabo wuxuu yidhi gacmaha iyo lugahana si isdhaafaan idiin goyn maydkiinnana geedaha timirtaa salkoodaan ku salbiin oo ku daldali halkaasaadna muddo ku xidhnaan doontaan waadna ogaan doontaan muxamed waxaan dhihi lahaa muuse rabbiga uu sheegayo eed rumayseen iyo ani aniga kaanaga cadaab adag cadaabkiisuna uu joogid badan yahay waad ogaan doontaan buu yidhi allahu akbar waa cusub yihiin hadda unbay rumeeyeen iimaanku mar dhow buu qalbigooda galay dad wax badan soo ogaaday ma aha islaamka muddo dheer mayna ku soo jirin bimujarad ay iimaankii qaateenba waxaa ku timid mawjadan hanjabaadda ah fircoonna way yaqaanaan iyo ba'sigiisa iyo jabaruudkiisa iyo kibirkiisa iyo cadaabkiisa arrin la dhayalsan kara maaha laakiin allah tabaaraka wa tacaala markuu ruuxa qalbigiisa iimaanka si dhaba u geliyo waxyaabahaasi uma muuqdaan waxay ku yidhaahdeen kaad dooran mayno aayaadka cadcad ee aanu aragnayee muuse wato iyo allihiinna abuurayee abuuristannada bilaabay kaa dooran mayno fircawnow oo iyaga intaan ka tagno adiga inaan ku raacno marna ha filin mar hadday sidaa tahay oonaan soo noqonaynin xaqii baa noo caddaadaye faqdi maa anta qaad bay ku dhaheen waxaad ka badin weyda yeel waxaad samayn kartana samee haddaadna dilayso haddaadna ciqaabayso haddaadna xidhayso haddaad wax alla waxaad ka badin weyda yeel limaada lianna waxaad samaynaysa waa uun adduunyaduu ku egyahay haddiiba adduunyada aan dhaafno dhibka aad nagu haysay waa dhammaanayaa haddii aan dhimannaba cadaabkaagii nala socon maayo intaasuu ku egiya aakharase ilaahay cadaabkiisoo daa'imaa jira cadaab daa'im oo aakhara jira iyo waxoogaa ciqaabahoo naftu inay tagta uun keenayo adduunyada aana layskuma bedasho caqli baan leenahay ku dheheen raallihow waxaad ka badin weyda yeel allah baan rumaynay xaqii baannu aragnay jannaannu raadinaynaa cadaab baan carar ka nahay fircoonow waxaad ka badin weyda yeel allahu akbar quwa awood waa xoog habaat sugnaansho wey ta noocaasoo kaleeta ah waxaa laga helaa oo maanta waxaa laga la'yahay maanta dadkii islaamnimada ku dhashay mujtamaca muslimka ku koray ilaahay diinta ugu nimceeyey da'da ku gaadhay shuyuukhdii odayaasha ku noqday iyo muxuu ahay duqaytida ku noqday baa maanta laga kari la'yahay war diintiinna ku sugnaadoo ku dhinta dadkanna iyagoo iimaankooda cusub yahay ayay haddana maca daalika waxay ka doorbideen inay iimaankiiyo xaqa ku dhintaan lianna waxay rumeeyeen iimaankiiyo xaqoo lagu dhintaayay inay ka roon tahay gaalnimo iyo kufri inaad ku noolaato qiso cajo badan oo mudan weeye inaynu ku dayanno habaadka iyo sugnaanta mabaadi'da iyo hawaabidda shareecada inaynaan ka tanaasulin siday dooni ha noqoto xalku wixii lagu samaynaya adduunka waa wax dhammaanayaa haddii lagu xidhana waa dhammaanaya haddii lagu dilana waa wax dhammaanaya haddii lagu ciqaabana waa wax dhammaanaya wax joogaya oo weligii kula soconaya ma aha ee ha ku bedelanin cuquubada iyo cadaabka ilaahay agtiisa yaalla tabaaraka wa tacaala ee daa'imka ah qisada labaad waa qisadii kacb bin maalik radi allahu canhu fi saxiixayn qisadu way dheer tahay laakiin inta qasadkan ka leenahay waxa weeye nebigu sal lla lay waslam duulaankii tabuuk markuu u baxay rag fara badanoo dhowr iyo siddeetan nin oo munaafiqiin u badnaabaa ka hadhay oo duulaankii ka hadhay markuu nebigu duulaankii ka soo noqday sal lla alay wasalam rag badan baa u yimid oo u cudurdaartay way cudurdaarteen wayna dhaarteen munaafiqiintii dhaartoodiiyo waxoodii waa aqbalay uu iska daayey waxay qarsadanayaanna ilahay buu u daayay tabaaraka wa tacala saddex nin oo uu ka cabbimaali ka mid yahay ayaa iyaga waxaa la yidhi idinka arrinkiisa inta ilaahay ka xukumayo kac iska tagalayo kacab wuxuu leeyahay muddo markii laga joogay baa nebigu wareegtuu soo rogay amar wuxuu bixiyey muslimiinta axad ka mida inuusan nala hadlin saddexdaa nin ma ujeedaan lalama hadli karo hal kelima lagulama hadli karo amar nebigu soo saaray be amarkaasi markuu soo baxay dadkii waa naga aamuseen buu yidhi wax nala hadlaya ma jiro xataa salaamtana lagama qaadayo asalaamu calaykum shib labadii ninee saaxiibbaday ahaa buu yidhi iyagu niman odayaalay ahaayeene guryahooday iska fadhiisteenoo meeshaasay oohin iyo ilmadu ka qubanaysaayoo rafaad halkaasu ku haystaa iyagu dhaqdhaqaaq ma samayn anigu laakiin wuxuu idhi ragga waana ugu da'yaraa waana ugu xoog badnaayoo guri ma fadhiisan karin waan soo bixiyoo markaasaan imaanayaa masaajidoo dadkan kula tukanayay suuqyadaan marahayoo wareegahayoo dadkan la joogay haddana maca daalika axad salaanta iga qaadaya ama isalaamaya ma arkaya buui nabigaan u imaan buu yidhi sal lla alay waslam isagoo meeshii salaadda uu ku tukaday fadhiya markaasaan salaami assalaamu calayka yaa rasuula allah markaasaan bal bishimihiisa fiirin buu ihi bal inuu salaantii iga qaaday talow salaantii ma kaa qaaday mise kaama qaadin salaadda markuu gala agtiisaan kusoo xidhan buu ihi waan ku agtiisaan salaadda ku geli markaasaan fiirada ku xadi bal wax yar inuu ku soo fiiriyo markaan salaaddayda isaga jeedsadana wuu isoo jalleeci buu ihi markaan isaga fiiriyana wuu iga jeesan buui xaalku waa adkaaday waa igu dheeraaday buui arrintii waan ugu dheeraatay waa xamili weynay ilaa markii dambe wuxuuhi intaan iska dhaqaaqay ninaan ilmaadeer ahayn oo dadkan aan ugu jeclaay oo abqataado la dhihi jiray ayaan derbi uu lahaabaan fuulay oo markaasaan ka dhacay isagii baan u galay markaasaan waxaan uhi yaaba qaba qataada salaamay salaantii markuu salaamayna wuu iga aamusay buuhi waa dad ninkuu ugu jeclaa waana inadeerkii shib markaasaa waxaa uhi yaa abaa qataada anshuduka biاllaah hal taclamunii uxibu allaha warasuulah abuu qataadow ilaahay baan kugu dhaariye ma ii og tahay inaan ilaahay iyo rasuulkiisa jeclahay waaba iga aamusay buuri xataa haa iyo mayaaba u roonaan lahayde maya xataa way dhaami lahay shib waan ku celiyey buui waan dhaariyey haddana waa iga aamusay buui mar saddexaad baan dhaariyey waa iga aamusay buui aakhir markii ugu dambaysay ee saddexaad buu wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisaa og warka inuu la sii sheekeeyo maba rababa war badan inuu la sii wadwado ma rabo waa loo soo gaabiyo oo waxaa la yidhi ilaahay rasuulkiisaa og markaasaan indhaha hayn waayo ilmaa i qubatay buuhi waan ooyey kadibna intaan jeesadoon laabtay baan darbigii dib u fuulan iska noqday buuhi anigoo suuqa madiine maraya oo dadkii o dhan iga aamuseen oo xaalku ila cidhiidhyamay oo rafaadsan oon si aan yeela garan lah ayaa waxaa uun arkay buuhi waxaa soo baxay nin beeraley ah oo ka yimid shaam ka yimid oo cunto la yimid magaalada madiine si uu ugu gato cuntuu keensaday ninkii baa wuxuu leeyahay war kacab ibn maalig nin la yidhaahda yaa itusa dadkii baa farta kusoo fiiqfiiqay xataa wakaa lama dhahayo wakaa farta unbaa laygu fiiqfiiqahayaa buuhi ninkii waa ii yimid waraaq buu ii dhiibay buuhi waraaqdu iyo ka socotaa nin boqor ah oo madaxoo khasaan ka talin jiray baa waraaqda soo qoray waraaqdii nin wax akhriyaan ahaan jiraoo kaatibahe haddaan furoon akhriya waxaa ku taalla amaa bacdu warniyahu waa ka war hellay ninkii saaxiibka ahaa inuu ku gooyey oo ku xumeeyey nin odayoo sharaflana waad ahayd ilaahay daar xun kuma dhigin meelaad ku dayacan tahayna kuma dhigin ee annaga noo ima woonna soo haleel annagaa ku xidhiidhayna ku wanaajinayne allahu akbar xaaladdu culusaa oo risaaladan timid dhanka adduunyada marka la fiiriyo waxoogaa waa wixii uun bini aadan u xilan lahaa boqor baa soo diray xaaladda ku haysatana muslimiintii oo dhan baa ku goysay oo wax kula hadlaya ma jirin wax juuq ku leh kacab bin maalik radi allahu tacala canhu wa ardaahu wuxuu yidhi waraaqdii markaan akhriyoon fahmay waxaan idhi ilaahay baan ku dhaartaye tanina balaayadii i haysay bay ka mid tahay allahu akbar resbonsor waay resbonsor tanina balaayadii i haysatay balaayo kaloo ku darmatay waay intaa keliya kumuu gaabsanine intuu qaaday waraaqdii oo foornada aan uga tegey baan dab ku gubay buu yidhi iyadii o dhan meeshaasoo kaga takhallusay radia allahu tacaala canhu wa ardaah mujtamac muslima isagoon ku goyninoodan cidhiidhi gelin ood nooshahay ood ladan tahay oo qaarkiin ay tujaar yihiin xoolo leh ayaa waxaa u imaanaysa responsor ay kanidistari soo dirtay noo imow adiga carruurtaadaba waa ku qaadaynaa kaalay nala shaqayso kaalay xamaalo taajir noqo jinsiyada kaalay qaado ilbaxnimo kaalay raadi khalaas ama wayba roonaan lahayde hay-adaha meelahan joogaa waxa weeyaan dadka dhibka ay ku hayaan iyo meeshay marinayaan iyo mashaakisha la marayo iyo macaasida laga gudbay caadi maa intaa maxaa loo socdaa waxaa loo socdaa risaaladii kacab hadday idiin imaan lahayd maxaa la samayn lahaa shaki wuxuusan ku jirin in badan oo dadka ka mid ah fii haadihi laxda inuu kufrin lahaa daqiiqadda inuu kufrin lahaa xaaladdu marka dadkaas baa mudan inaynu ku dayanno oynu diintii meeshay mareen marno mabaadida diinta ayaan laga tanaasulin xaq ayaan laga tanaasulin kitaabka allah iyo sunnada nebiga mudaalabadeeda yaan laga tanaasulin faan iyo mafkhara iyo wanaag ma aha gaalka agdhowaanshihiisu gaallo maslaxa taa ah ka shaqayn maayo qur-aankuu rabbi ku sheegay nebiguna axaadiistuusuu ku sheegay masaalix muslimiin inay gaala ka shaqaysaayey ama ha noqdo majlisulamni majlisualkhawf waalkhawar ama ha noqdo waxaan la yidhaahdo muxuu ahaayey umam mutaxida munadamaadkan dawliga ah masaalixulmuslimiin kama shaqeeyaan bal waxay ka shaqeeyaan sidii muslimiinta loo dhibi lahaa haddaad aragto ayagoo masaaci iyo dadaal wadana waajibkaagu waxa weeye inaad tuhunto intaad ku kalsoonaan lahay inaad tuhunto meelay soo galeenba haddaad aragto maslaxo islaam ma wadaane tooday wataan waxaa cajiib oo hariib ah waxoogaa ka hor baa meeshan waxaan kula kulmay qolyahan jabuuti jooga madaxdooda rag ka midoo meesha yimid nasaaix iyo talooyin fara badan baan siinay mulaaxadaadkan mulaaxadeeye waxaa ka mid oo aad aan u hariibsaday raggii waxay noqdeen qaar ka midihi inay ku faanaan oy cizi iyo karaamo u arkaan golihii amniga xubnihiisiibaa intay ka soo tageen maqarkoodii oo jabuuti noogu yimaadeen bayna qaabileen bayna qaabileen weligeedna taariikhda ma dhicin golaha amnigu inuu mucaarado dowlad ka horjeeda inuu bannaanka ku qaabilo ama u qaabilo liwali mara fii taariikhi lmajlis اlamni bay dheheen cajaa'ib war ma afaanbaa ma cizibaa ma karaama ma dantaaday u yimaadeen mise dantooday u yimaadeen muslimka ilaahayna yaqaana rasuulkana yaqaana qur-aankana yaqaana sunnadana yaqaana jawaabtiisu waxa weeye danahooday u yimaadeen haddana islaamuma imaanin laakiin ninka makhduuca ah ee la siray ama danaystahee isagu meel u socda ummaddana doonaya inuu siraay isagu waxa weye falsafo kaluu kuu akhrinaya qaraabada kalee taallaayo waxay tahay kama foga arrintaas qaabkay hadda wax u socdaan culimmada muslimiinta waxaan leeyahay khaasatan culimmada soomaaliyeed ummaddu waxay maraysaa maanta marxalo aada u adag marxaladanna waa marxaladii culimmada mawaaqiifteeda lagu baxsan jiray oo ummadda ay dhihi jireen war iska jira kufriga iyo ilxaadka tusaalayaalka badan badanna waa inoo soo socdaanoo culimmadii sunnada ah laakiin hadday culimmadii dadkii ahludiinka ahaa wadaadadii ay noqdaan kuwa hor socdaba inxiraafkii iyo tanaasulkii kitaabka ilaahay laga tanaasulaya tabaaraka wa tacala diintii maya war afartan sano iyo ka badan iyo culimmadii ka horraysay muddo dheer baa ummaddan waxaa lagu tarbiyeynayey kitaab ilaahay lagamana tanaasuli karo beddelaan isaga ahayna lama qaadan karo bacda haadihi almuddati almadiida iyo tarbiyada muddada dheer qaadatay baa maanta waxaan leenahay ma ahee muddo dheer baa dhibku jiraye dowlad xataa calmaaniyoon diin lahayn ha iska timaado yaa kariim yaa kariim dowla calmaaniyoon diin lahayn ha timaado dhibkana haystana aan ku bedelanno kitaab ilaahay iyo sunno nebina caalamkaan la qabnaayo maanta layskumaba dhaqi karo cajaa'ib min algharaa'ib maanta waxay taagan tahay amaama mala' wa mashhad nebigu wuxuu yidhi sal lla alay slam fitnada fitnada ninku hadduu tilaabo qaado iyaduna waxay u soo qaadaa intuu qaaday in ka siyaasa mataahaadkaa dadkii ka shaqeeyee garabooday maanta waxay taagan yihiin caalamkoo dhan oo daawanaya inay ilaahay magacyadiisa ku dhaartaan inay daacad u yihiin nidaamka iyo dastuurkii ay gaaladu dejisay ee dowladda kumeelkaar ku sheegay ay dejisatay inay daacad u yihiin bay ku dhaaranayaan amaama almala' yaa kariim war dadka wadaaddaa ku jira oo niman garhlaa ku jira oo qaar diin sheeganayaa ku jira oo qaar baa meelaha ka taageersan war dastuur ilxaadiya oo ilaahay diintiisa ka hor jeeda markaad ku dhaaranayso waxaan u ahay daacad baan u ahay iimaankaagii aaway islaamnimadaadii aaway diintii aaway aakhiradii aaway hariib waxyaalaha ka hor muuqda kelimada biidn illahi tabaaraka wa tacaala maqaamaadka addoon baynu kaga hadli doonnaa wayna inoo socon doontaa in sha allahu tacaala qur-aanku tusaalayaasha uu bixiyey iyo mawaaqiftii ummaddu ay qaadan jirtay xaaladdu markay sidan ugu adkaato way inoo sii socon doontaa in sha allahu tacala saluu wasalimuu cala khaatami alanbiya'i walmursaliin allahuma salli wasalim wbaarik cala cabdika warasuulika muxamed wcla alihi wsaxbihi ajmaciin warda allahuma can alsaxaabati waltaabiciin wtaabiciihim wman tabicahum bixsan ila ywm اddiin allahuma ina nasأaluka aljanata wma qaraba ilayha min qowli wcamal wanacuudu bika min alnari wma qaraba ilayha min qowli wcamal allahuma ina nasأaluka alhabaata cla alxaq walcaziimata cla اlrushd allahuma ina nacuudu bika min alxawri bacda alkawr allahuma ina nacuudu bika min alxawri bacda alkawr ونسألك الثبات حتى الممات يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون